kunta cabdirasaaq waan ku dhawahay lacagaha ay wasaaradda maaliyadda nagu soo rogto waa wax sax ah oo laga rabo dadka wadanka sharciga ku leh qof waliba oo wadanka sharciga ku lehna waxaa lagu soo rogay bishiiba shan iyo labaatan doolar lacag gaaraysa in laga qaado sanadkan inta ka dhimanaa lagu soo dhigay sanadka ku xigana waxaa laga dhigi doonaa konton doolar sanadka kusii xigana todobaatan shan doolar yani sanad walba way sii kordhaysaa lacagta lacagtan marka dowladda sacuudiga maxay ku sheegtay oo dadka ajaanibta ah oo soomaalida ay ku jiraan ay kusoo rogtay wixiiba ajaanib ah oo wadanka ku nool ay ku sheegtay soomaali keliya maahan qof walbaba oo ajaanib ah oo wadanka ku nool oo sharci wadanka ku leh ayaa laga rabaa lacagtaas waayahay marka lacagtan la qaadayo miyay saamaynaysaa dadka kale ee sida sharci darrada ah ku jooga sacuudiga dadka wadanka sharci darrada ku jooga ee laftirkeeda way saameynaysaa laakiin dadkaas ma ahan dad dawladda u sharciysay oo dawladda ay sharci siisay dadka wadankaan sharci ku lahayn waxaa la yidhaha iskaga baxaano muddaa loo qabtay muddadii haddii way dhamaatay haddii muddada loo qabtay ay ku bixi waayaanna ayagana sidoo kale lacagaa lagu soo rogaya oo inta sano oo wadanka joogo lacagaa laga rabaa waayahay marka dadka soomaalida ah markay tilaabadan ay markay arrintan ay soo baxday maxay iska yidhaahdeen
wallahi dadka badana way walwalsan yihiin cabdisaaq oo meeshaan ummada joogto badankood sharci ma lahan inti sharci lena hadeertaan waxayba taagan yihiin sharciyadeena waa iska tuuri lahayn nahaayan qaadan lahayn waa iska bixi lahayn wadankeena aadi lahayn bas awood ay ku noqdaan ay wadankii ku aadaan ma lahan oo xitaa tikitkii kama bixin karaan dad faamilku oo caruur dhowr iyo toban gaaraya qoys gaaraya jiraan oo toddoba ilaa sideed ilaa sagaal gaaraya oon awoodin lacagtii dawladda kusoo rogtan inay iskaga bixiyaan awoodin inay wadanka ka baxaan oo wadankooda ay u laabtaan qadroy laakiin dawladdu ma soo saartay go-aanka laga qaadan doono ciddii aan lacagtaan bixin hadday tahay kuwa sharciga haysta iyo kuwa aan sharciga haysan intaba way soo saartay oo waxay tiraahday ciddii sharci wadanka kule lacagtaas way dhiidaysaa sanadka markuu dhamaado haddii ay iska dhiigi weysana kolley dawladda waxay ka damacsan tahay markaas ayadaa soo sheegi doonta ciddaan sharci ku lahayna mar waraaba loo caddeeyay waxaa la yidhi iskaga baxa sagaashan maalmood gudahood hadda go-aankii kolba dee sidaan buu ku bilowday lacagtana dee marba markii kasii dambayso waa lasii badin doonaa soomaalidiina maxaa idin qorshaysan oo sacuudiga ku sugan soomaalida sacuudiga ku sugan oo halkan joogto wallahi wax noo qorshaysan oo caawa aan dhihi karna ma lahan laakiin soomaali haddaan nahay oo meeshaan aan joogno waxaan ka codsan lahayn dawladda soomaaliya inay noo soo dirto haya hay-ado gargaar oo kale inay wadanka naga bixiso ee caawinaadna siiso si aan wadanka uga baxno dalkeena aan ugu laabano halkan hadda shaqo ma lahana shaqadii waa nagala joojiyey oo lama shaqayn karo wadan ma mari kartid isbitaal caafimaad ma aadi kartid meel walba waa kartid waa lagu qabsanayaa intaas waxaaba noo sii dheerba handadaada iyo dhibaatada kaleeto soomaalida meeshaan joogo waxaa u qorsheysan inay iskaga baxaan laakiin awood ay ku baxaanaysan haysanin qadroy laakiin markii la yidhaahdo soomaalida sharciga haysata iyo kuwa aan sharciga haysanin ee sacuudiga ku nool labada dhinac yaa badan inta aan sharciga wadanka ku lahayna sharci la-aanta ku joogtaa badan waayahay safaaradda soomaaliya waxaa arkaya qof soddon sano afartan sano wadanka jooga sharcina aan lahayn oo qoys ah oo caruur loo family oo maasha allah qoys dhaqan ah laakiin wax sharcina aanan haysanin oo qutlyoonkiisa keliya soo shaqaysta waayahay safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudiga wax xiriir ah oo soomaalidiina aada la samayseen ma jirta oo ku aadan lacagahan la idinku soo rogay
safaaradda soomaaliya dhowr maraa lala hadlay dhowr maraa lala xiriiray dadka familka ku ah oo meesha degan oo way la hadleen oo way la xiriin oo ayagoo isku xirxiran way u tageen ilaa iyo hadda wax cadeynan lagama haayo hadalkan waa hadal dawladda kasoo baxay oo madaxweynaha uu soo rogay qof allaale iyo wasaaradda arrimaha gudaha qof allaale qofkii hadhowtii hadalkaas waafaqi waayo oo hadalkaas ku dhaqmi waayo kolley wuxuu la kulmi doona ilahaas laakiin safaaradda waxay ka qaban karta iyo waxay ka dhigi kartaa ma lahan ilaa iyo haddana waxay naga dhahda male dhowr maraa lala hadlay dhowr maraa lala xiriiray ani ahaan ani laftirkeyga qadara aan la hadlayo safaaradda aan dhowr mara aan aan tagnay wax aan hadala ama wax la xiriira ama wax aan ka helnay xatee ma lahan oo caawinaad ah waay waaya hadda sida muuqata soomaalidiina lacagtan hadda shan iyo labaatanka ka bilaabanaysa oo bil waliba la kordhin doono wasaaradda maaliyadda sacuudiga ay soo kordhisay sida muuqata iskama bixin kartaanoo dad aan sharci haysan ayaa idinku badan maxay tahay waxyaabaha ugu dambeeya oo aad samayn doontaan haddaa lacagtaas aad bixin weysaan maadaama dee aad sheegtay safaaradiin inaad la hadasheen waxyaabaha ugu dambeeya aan samayn doona waxay noqon doontaa inaan dawladeena codsi u dirsano oo baaq u dirsano wadanka dawlada ka dhisan la aqoonsan yahay in ay gargaarna la soo gaaraan ee wadankan dadkan ummadan meesha ku dhibaataysano faamilka oo caruurta oo yani dhibaataysano waxba aan awoodin inay gargaar la soo gaaraan si ay wadankeena noogu celiyaan ee nooga bixiyaan lacagtiina ma awoon iskama bixin karno dawladda naga rabtay wadankan waxaa ugu soo noqona ma heysano dawladda soomaaliya ayaan ka codsanayn taas ayaan dalbalnayn hadda haddaan nahay soomaalida wadankan ku nool waayahay ugu dambayntii marka maxaad ku qiyaasi lahayd soomaalida ku nool sacuudiga waxaan ku qiyaasi lahay dad sagaaleysan oo dhibtoon oo meeshaan joogi inay yihiin oo aan waxna aanan awoodin cabdirasaaq oruna tiradooda tiradooda waa imisa tiradooda tira lasoo koobi kara ma aha waa dad ay yani soomaali aada u fara badan oo ay intaasu sano joogay ma ma qiyaasi karo waa soomaali aada u badan kulley